أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha jamaaduulaakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weerar lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta soomaaliya ayaa dilal iyo kufsi ka geystay degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo waxgaradka degmada beledxaw ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada bakool أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay bar kontarooloo ku taalla buundada liiqliiqato halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo isugu jirtay sirdoonka riddada iyo kuwa booliska waxaana jiray khasaare cadowga soo gaaray dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaadka riddada oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada awdheegle iyo deegaanka lambar konton waxaana jiray khasaare cadowga lagu gaarsiiyey weerarkaasi maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa dilal iyo kufsi ka geystay degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaa laga soo sheegayaa gabood fallo xoogan oo ay maleeshiyaadka murtadiinta u geysanayaan dadka shacabka ah wararkaa ka imaanaya degmada raagaceelle oo dhacda wilaayada shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ay halkaasi ka geysteen kufsi iyo dilal ka dhan ah dadka rayidka ah sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ah maleeshiyaadka ayaa dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa xoogsatada degmada raagaceelle dilkan waxaa ka horreeyey dilal kale oo maleeshiyaadku ay sidan oo kale kula kaceen qof shacab ah odayaasha iyo waxgaradka raagaceelle ayaa warbaahinta u sheegay in falalka tacdiyada ah ee ka dhanka ah shacabka ay xarka goosteen maleeshiyaadkan oo taliya u yahay sarkaal lagu magacaabo cali maxamed kuusow ayaa lagu eedeynayaa inay kufsi iyo dilal ka geysanayaan raagaceelle waxaana sii dheer dhaca ay ku hayaan goobaha ganacsiga waxgaradka degmada raagaceelle ayaa madaxda kooxda riddada ugu baaqay in maleeshiyaadkan ay ka saaraan degmadooda haddii kale ay hubka qaadan doonaan taliya odawey yuusuf raage naagihii waa la xooga dadka masaakiinta waa la dilaa meeshaad ma yadaa yaal ayaa kaa dilay halka sii horrey waxay dileen hadda asbuuc ka hor annaga dhibaatadaas ma qaadan karno mana yeelayno haddaynu naha beesha maxamed muuse qof laga qaraayo ma jirto ma kora ma ogolaayna cali maxamed kuusow ninka la yidhaah haddii ay dowlad jirto soomaaliyeed ninkaas ha nagala bedelo hana nugula gaar dhago saacaddan laga bilaabata afartaa maalinta gooda ka bacdi haddaan dowladda jawaab ka weyno wixii dhaco dowladday ogaadha marqaati ka naqdha degmada raagacel cadaalad loo helo wiilkaas dadka gacan kudhiiglayaasha lasoo qabto waxaan rabnaa dadka meelahan ku jira ee dumarka kufsahaya caruurta layhaya dhallinyarada layhaya in wax laga qabto maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhiilfyada u ah kufaarta afrikaanta ayaa caan ku ah in deegaanada ay maamulaan ay ka geystaan dilal dhac iyo kufsi ka dhan ah dumarka soomaaliyeed mahadsanid abushayba shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixinta Shilkan gaari ayaa wuxuu ka dhacay degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah. Inta la xaqiijiyey shilkaasi waxaa ku dhintay hal ruux oo ahayd haweeney da' ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay afar ruux oo kale. Gaariga shilka galay ayaa la sheegay inuu ahaa gaari xamuul ah kaasi oo markii dambe bareeg goostay kadibna geystay khasaarahaasi. Shilka gaadiidka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay xaafadaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo geysanaya khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Shilkan gaari ayaa noqonaya toddobaadkan gudihiisa kii labaad ee geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho iyadoo sideed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay sidan oo kale hal qof uu ku dhintay shil gaari xamuul ahaa oo ka dhacay isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho ayna ku dhaawacmeen laba ruux oo kale.
mahadsanid marwan kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo waxgaradka degmada beledxaawo ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas waa kan casaam carafaat kulankan oo ahaa mise heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana u dhexeeyey odayaasha degmada baled xaawo iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka dhacay deegaanka gadoondhawe oo ah deegaan hoostaga degmadaas kulankaas oo socday muddo saddex beri ah ayaa waxaa barbar socday dowlad diini ah kulamo gaargaar ah iyo muxaadaraad inta uu kulankan socday ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah oo ay ku midaysan yihiin odayaasha iyo waxgaradka degmada baled xaawo iyo dhammaan golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegado iyadoona halkaasi laga akhriyay qodobada bayaanka kulan saddex geesood ah oo u dhexeeyey walaayada islaamiga ah ee gedo odayaasha dhaqanka walaayada iyo waxgaradka degmada balxaawo kulankaas oo ay barbar socdeen tawjiihaad iyo muxaadaraad looga arrinsanayey aayaha iyo masiirka degmada balxaawo waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow laysla qaatay in la dhex dhigo dib u heshiisiin beelaha sade ee dega degmada balxaawo oo ay dhex martay xurgufta qodobka labaad waxaa la isla qaatay horumarinta iyo sara uqaadidda dacwada qodobka saddexaad waxaa la isla qaatay in la wada ilaaliyo amniga guud qodobka afraad waxaa la isla qaatay in baraa'a taam ah laga qaato gaalada iyo gaala raacyada allahu akbar qodobka shanaad waxaa la isla qaatay in la garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba sidoo kale waxaa kulanka munaasabadda ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada baled xaawo iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka ayna dhaqan gelinayaan bayaanka ay soo saareen waxaan taageersannahay baaqi naga soo baxay oo aan u jeedinay saddex geesoodka shirka walaayada aan u jeedinay oo naga asmacday iyo kii ay noo dhiibtay oo aan isla qaadanay dhammaan waa taageerahaya dhammaan oo ku salaysnaa sharciga diinta islaamka ee dhaqanka suuban ee bee'ada danta u ah dadweynaha deggan dhammaan waan taageeraynaa waxaan isku raacnay shirkii odayaasha baled xaawo iyo walaayada iyo luqmadii gobolka bayaan ka soo baxay oo la akhriyey waa mid caan hoon isku raacnay waa ku midaysannahay mana ka laaban doonno insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan hore u soconana ilaahay baan ka rajaynaynaa haddii aan tashanayna waxaan dareensannahay oo isla qaadanay kitaabka ilaahay inaan sare u qaadno sunnada nabi maxamed iyo kitaabka qur'aanka aan ku dhaqanno taasaan qaadanay waa naga niyo waa naga dhab cidna ogama hibaysanayno cidaan kaga baqaynana ma jirto haddaan ku dhimanayna shariicada islaamka aan ku dhimanaynaa haddaan ku badbaadina ayadaan ku badbaadayna waxaan isla qaadanay haddaan gadoona nabad inaan ka shaqayno dadka walaalka ah oo la isku diray inaan ehel siino inaan isu soo dhoweyno in wixii ka dhexayn jiray walaalnimada iyo ikhlaaska ahaa iyo walaalnimada inaan maartay dib u soo celino wixii horey u lumay taasaan isla qaadanay wax lagu soo celin karana waxaa la arkaa sharcigaas noo qoran inaan qaadano kitaabka ilaahay garsoor weeye cadaalad weeye arrintaas intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal iyo nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah martidii ka soo qayb gashay kulanka shirkaas wixii ka soo baxay waa bayaankii maanta la akhrinayay waa bayaankaas marka adinka iyo annaga iyo walaayada waa isla qaadanay inuu dhaqan galana waa ka wada shaqaynaynaa waxaan maar ku dadaalaynaa in juudi ku gelinaynaa oo naf iyo maalba u horaynaa wax allaale wixii meesha maanta ka soo baxay oo bayaankaas oday abdiraxmaan uu akhriyey maanta maartay ku yaalla iyo wixii kaloon kusii darnaba inaan dhaqan gelinno oo sida ay tahay u tahay walaalayaal annaga muslimiin baa nahay maanta wixii ka dambeeya kitaabka ilaahay aan u ballanno aan u run sheegno beelihii la shiriyow beentii iyo xumaantii bakhtiga ma iska diidnaa jihaad ma u bariirnaa beelihii la shiriyow bilaahi ma tahayo ma burburinaa cadaawaha jihaad ma u bareer beelihii la shiriyow biri maad ahaydeen berigii horeete eh buntuga ma qaadeen jihaad ma u bareernaa beelihii la shiriyow bilaahi ma tahayo buntuqa ma qaadnaa jihaad ma u bareernaa beelihii la shiriyow barwaaqada dhulkeenniyo baarqabkiiyo awrkiyo birantii hasheenniyo biramadii haweenkaba gaal booba hayaa yimid bilaahi ma tahayo birta ma u qaadnaayo jihaad ma u bareernaa malaaqyadan u baaqae barbaartan arlada tuban jahaad ma ugu baaqdaan birta maa u dhiibtaan bilaahan inku dhaarshaye jahaad ma u bareernaa ikhwat ulcizaa haddaan qalbi saliima oofayow oo munaafiqnimo iyo qabaliyo iyo qashin iyo qish ka nabad galay aan isula imaanno ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisaa noo soo degdegaya waana ballanqaadka ilaahay ilaahayna ballanka gabagabada munaasabadda kulanka ayaa waxaa ka hadlay waaliga walaayadda islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaaranno kala duwan maanta soomaalidu waa istaqaanaa taariikh ahaan axmaaro waa dadka ugu nacayb badan soomaaliya matahay basmaa taariikh soo jireen ay leedahay waxa awiyaalkan soo dhaawacaya soo laayay waa ayada waxa maanta dhulkeenna doonayana waa ayada waxaan maanta isbabacdhiina waxaa weeyaan aan isu bacriminana waa ayada taariikhdana way qormi doontaa maanta ogaada nimiyow taariikhda hadda adinka odeel aad u tihiin haddaad wax kabelodeli weydaan jiilkiina ku halaagsamay ogaada annaga waxaannu leennahay nimiyow dabka la shidayo ee gaalnimada ee la soo waariday ee gaalada markay daashay lagu soo waariday bara'ah laga qaato hubka la gaday ee qabyaalada ay waxa weeyaan qabaa'ilada ay gadeen ama jaalid ha u gado ama jin ha gado ama shaydaan ha gada eh annaga waxaan aaminsannahay ka muslimiin ahaan ama dadka maanta wakiilka idinka ah haragada haddaanu nahay hubkaas hub islaamku soo jeeda inuu yaan aaminsannahay maanta marka dembiil ha noqon codkaada iyo calafkaada bannaanka ka mari macnaha ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku ciseeyo ma weyma duloobaysid waxaan idin dardaarmaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan ugu baqdan aakhirada ugu baqdan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada isdabajooga ah ay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo la yeelanayso hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee gedo mahadsanid casam maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada bakool همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجدادا
markii ugu horeysay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool ka qabsoomay tartan heer gobol ah kaasoo diyaarintiisa iyo iskudubaridkiisa uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaab almujaahidiin balse gogoldhiggiisa iyo martiqaadkiisu ay lahayd wilaayada islaamiga ee bakool wuxuu ahaa tartan reebay miro wanaagsan oo jiilka dambe ay guran doonaan hadduu alla idmo wuxuu keenay nashaad iyo dhiirigelin aan la qiyaasi karin tartanka wuxuu yimid markii guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay soo gaareen wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo u socday dardargelin dhanka waxbarashada ah waxayna guddigan markii ay soo gaareen wilaayada arkeen in wilaayada islaamiga ee bakool ay heer sare ka gaartay dhanka waxbarashada sharciga iyo maadiga intaba waxay arrintaasi keentay in guddigan ay ku dhiiradaan in tartan dhiirigelin ay u qabtaan muasasaadka iyo iskuulaadka waxbarasho ee ka furan wilaayada islamarkaana hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii tartamadaasi la arkay in ay midho dhaleen ardaydna ay heer sare ka gaareen dhanka waxbarashada ayay guddigan go'aansadeen inay qabtaan tartan u dhexeeya laba deegaan waxaana tartan loo qabtay deegaanada ceelansaar iyo buurdhuxunle oo ka wada tirsan degmada waajid wuxuu ahaa tartan si gaara ugu dhexeeyay ardayda ka qalinjibisay mu'asasada al-xigma gaar ahaan faraceeda caafimaadka sidaan hore u sheegnay wuxuuna ahaa tartan u dhacay sidii loogu talagalay iyo si ka fiican kaasoo ku dhammaaday si barbardhaca labada deegaanna ay ismari waayeen markii uu tartanka soo dhammaaday waxaa la bixiyey abaalmarin lacageed oo gaaraysay saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah taasoo u dhigantay in majmuuco weliba ay qaadatay milyan iyo shan boqol oo shilin soomaali ah maadaama labadan deegaan ay ismari waayeen tartankana uu kusoo dhammaaday si barbardhaca arrintan waxay guddiga ku abuurtay in tartankan kasii weyn oo heer gobola la qabto shuureen iyo waratashi kadib waxay guddigan oo bacdalaahi kaashanaya wilaayada islaamiga ee bakool ay go'aamiyeen in la qabto tartan dhexmara degmooyin ka mida wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ugu dambeyntii qalinka lagu duugay in degmooyinka waajid iyo tieglow loo qabto tartan heer gobola ardayda matalaysay degmada waajid ayaa kasoo safray labada deegaan ee kala ah buurdhuxunle iyo ceelansaar iyagoona matalayay dugsiyada hoose dhexe ee ka furan degmada waajid waxay ardaydan soo jareen masaafo ka badan laba boqol oo kilomitir si ay ula tartamaan dugsiyada hoose dhexe ee ka furan degmada tieglow tartankan waxa uu ka qabsoomay bartamaha degmada tieglow waxaana inta uusan tartanka bilaaban jiray ogeysiis ka baxay idaacadda islaamiga andalus kaasoo lagu shaacinayay inuu jiro tartan xiise badan oo dhex mari doono degmooyinka tieglow iyo waajid waxayna arrintaasi sababtay in boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmada tieglow iyo deegaanada ku dhowdhow ay soo xaadiraan fagaaraha tartankan uu ka dhacayay inta uusan tartan ka bilaaban waxaa kelimad ka hadleysay dhanka waxbarashada goobta ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga isagoona shiiqa ku dheeraaday dagaalka dhanka waxbarashada ee gaalada ay ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya muslimiinta in badan iyo waybaa la kala dagaalamayey tacaliinta saxda eh waybaa markaa lakaguwabaabiyaay ama la baraayay hamiin imaalan laka dadaalayay lacag lakabiyaayay dhagaalo lakabiyaayay xoolo lakabiyaayay ini tacliinta saxdahay too ka saabsan sunnada iyo kitaabka iyo sunnada ka saabsan ini laka dhalan rogo walmaabliin ogayna in la baro diinjona jaahilku nagadaan muslimiinna haadaan lanka muslimna eyi diinjena jaahilaku eyi diin islaamna sheegada islaamkana walmaka og dad noocaasay habeeheen heerkii gaalada ka dadaalasi iyo gaala raacsi inka dadaalayeen mayba lahabiyey lahasaaray dad muslim sheegadaw iimaan sheegdaw islaamnimo sheegdaw diin islaamka nasab sheegdaw nasab sheegdaw isla markiina islaam aan kasaan diin islaam aan goradaan maga bes ay wadado habahay mid ka mida guddiga ayaa goobta ka sheegay inuu jiro tartan ka xiisa badan tartanadii ay hore u soo qabteen kaasoo ka dhici doona degmada tieglow islamarkaana dhex mari doona dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka tieglow iyo waajid galabnimadan maanta ah waxaa fagaarahan alxikma inoogu qabsoomi doona tartan ay ku tartamayaan laba degmo oo ka mida gobolka ama wilaayada bokool waa degmada tiyeglow iyo degmada waajid iskuulladooda hoose dhexe arday matalayo oo laba majmuuco ah ayaa horteena ku tartamayo tartankan waxaa ka horeeyey tartan degmooyinkooda lagu soo qabtay maalan hadda waajid oo kale deegaanka ceelansaar iyo deegaanka buurdhuxunleh ayay ka kala socdaan wiilashii soo guulaysta weeye majmuucadaasi magaalada tieglo tartanka lagu qabtayne waxaa guulaystay gabdhaha majmuucadan gabdhaha ah waxay matali doonaan dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala degmada tieglow majmuucadan wiilasha ahna waxay inoo matali doonaan dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid ardayda matalaysay labada degmo oo dhankooda hadlay inta uusan tartanka bilaaban ayaa cabbiray hamigooda iyo rajadooda ku aadan tartankan wuxuuna mid weliba rajeeyey in guusha isaga ay raacdo ana magaayo dheerawanis cabdulaahi an tartamay degmada tieglow waxaan la tartamaya degmada weejid waxaan rabaa inaa guusha qaado boqolkiiba boqol wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu welibaan dugsaalaamay ummadda muslimiinta meel kasta ee rogaan gaar ahaan kuwii dhegansadaayi unoo ee ardaydii kuwii degmada waajid mayba ka faraxsan antinu kuwayna degmada waajid waan la tartamahayn dugsiga hoose dhexe ee degmada tieglow dareenka imaa baro koro insha allah mayba rajeyna guula rajeyna walaalaayn maybaan rajeyna khayr insha allah safar dheeraa galna mayba kuwaynay deegaano hoose degmada waajid sida buurandhi eelansaar oo kale dugsiyada alqamar iyo abuubakar tartanka ayaa bilowday waxaana su-aalaha laga keenaya muqararkii ay ardayda ku qaateen dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka ay kala matalayeen sidan ayayna ahaayeen qaar ka mida su-aalihii ardayda la weydiinayay waxaana bilaabaynaa su-aashii koowaad ee tartanka oo ka imaan doonto maadada tafsiirka oo ka mid ah mawaadda lagu barto dugsiga dhexe waxaana iskale su-aasha koowaad tartamayaasha ka socdo dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid si fiican ha u dhegaystaan su'aashooda su-aashu waxay leedahay maa sababu nusuuli suurati cabasa رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي عبد الله محمد خير من محافظة واجد ستكون هذا الإجابة أنزلت عبس وتولى في إمن مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فيقول أترى بما أقول بأسا قال ففي هذا أنزلت عبس وتولى su-aasha la weydiiyey majmuucada degmada waajid ee ka imaaneysay dhanka tafsiirka qur-aanka kariimka taasoo lagu weydiiyey sabab nusuulka suuratu cabasa waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo su-aasha waxaa iska leh majmuucada ba oo ah tartamayaasha degmada tieglow su-aashan waxay ka imaanaysaa maadada tafsiirka waxayna leedahay sidan si fiican ha u dhegaystaan maa sababu nusuuli suurati alfalaqi waannaas aw ilmucawadatayn waxaan rajaynayaa inay fahmeen su-aashan ay ka soo jawaab celin doonaan daqiiqadana way bilaabatay insha allah نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما ana magaay leerow saalo maxamed degmadan tartamaan tiyeeglow suxira rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam فأنزل الله المعوذين فقرأوا ما عليه الصلاة والسلام حتى إن حل عنه السحر su-aasha la weydiiyey majmuucada tieglow oo ayadana ka imaaneysay isla tafsiirka qur-aanka kariimka gaar ahaana lagu weydiiyey mucawadateynka sabab nusuulkeeda waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waxay ka imaanaysaa maadada taariikhda waxaa iskale majmuucada alif oo ah tartamayaasha majmuucada degmada waajid oo ah dugsiyada hoose dhexe su-aashun waxay leedahay sidan waxayna ka imaanaysaa maadada taariikhda kam kaanat muddatu xukmi dowlati lumawiya نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي محمد حسين صلاة من محافظة واجد وستكون الجواب هكذا واي وتسعون سنة su-aasha la weydiiyey tartamayaasha majmuucada waajid ee ka imaaneysay taariikhda taasoo lagu weydiiyey muddadii ee jirtay dowladdii umawiyiinta waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
hambalyo ayaan leenahay tartamayaasha majmuucada degmada waajid ee dugsiyada hoose dhexe su-aashii la weydiiyey taariikhda ka imaanaysa uga jawaabeen si fiican ha u dhegaystaan insha allah su-aasha lixaad ee ka imaanaysa maadada juqraafiga waxaana iskale tartamayaasha majmuucada degmada teeglow dugsiyada hoose dhexe su-aashuna sidaan ayay leedahay si fiican u dhegaysta insha allah udkur arbacatan min alkawaakib alatii tatakawanu almajmuucatu shamsiya نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي حبيب عبد حسن في محافظة ياكلو أضارب زهر أرض مريخ su-aasha la weydiiyey majmuucada oo tartamayaasha degmada tieglow taasoo ahayd ka imaanaysa maadada juqraafiga waxaa laga weydiiyey majmuucada loo yaqaana shamsiga ilaa afarka sheeg afartii hore sheegtay haddana way ku laabatay mid kaloo siyaadada kusii dartay si sax ah ayay uga jawaabeen waxayna ku guulaysteen laba darajo waa hagaag tartanka xiise badana dadweynaha daawasho badana guddigana socdaal badana ardayda dadaal badana guushana nasiib badana haddaba muddo tartanka uu socday kadib yay guusha raacday waa kuwan qaar ka mida guddigii tartanka
tartankii ay ku tartamayeen labada degme ee kalaha degmada tieglow oo marti loo ahaa iyo degmada waajid su-aalihii la weydiiyey jawaabahooda waxay kala noqdeen darajaadka ay heleen degmada alif ee waajid waxay ku guulaysteen siddeed iyo toban darajo iyo bar meesha degmada tieglow ay ku guulaysteen sagaal darajo
sidaa darteed tartankii la qaaday sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddobada ee ka dhacay degmada tieglow waxaa ku guulaysatay ta- degmada waajid dugsiyada hoose dhexe waxaan leenahay insha allah ambalyo xaflad ayaa loo qaban doonaa wakhtigiisana insha allah dib ayaan ka soo sheegi doonaa waa ku mahadsantiin tartankii aad ka qayb gasheen dhammaan sida guddiga ay sheegeen waxaa jiri doonta xaflad ballaaran oo lagu abaalmarin doono degmada guusha ay raacday ee adinkabaad maqlayseen annagana waxaan soo gudbin doonaa xafladdaas iyo abaalmarinta ay qaadan doonta degmada guusha ay raacday hadduu alla idmo همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجدادا
guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu